waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal dhaqan waliba wuxuu ka muuqdaa nolosha ummadda iska leh soomaaliduna kama duwana oo wuxuu ku saysaaban yahay dhammaan taariikhdeeda bulsho iyo xidhiirka dadweynaheedu heerarkii uu soo maray sideedana dhaqamada aad moodo inuu aadanuhu ka siman yahay waxaa ka mid ah xeerarka oo ay bulsho waliba u samaysato dhacdooyin inta hiddaheeda ka mid ahaaday ku soo noqnoqday ayna filayso timaadadana inay ku soo noqnoqon doonaan inkastoo ay xoolo raacato u badnayd ilbaxa reer magaalnimaduna uu ku yaraa haddana soomaalidu xeer samaysiga waa tiqiin kuwa weli sida weyn loo xusuusan yahayna waxaa ka mid ah xeerarkii xilliyada ay dhexdeeda colaaduhu ka aloosmaan ay ilaalin jireen muddo qarniyaalah ayaa duulaanka iyo xoolo kala qaadkuba ay hiddaheeda ka mid ahaayeen sidaas darteed bay waxay xeerar ka samaysteen colka xoolahaa soo qaadaya maamulkiisa iyo sida markii la soo qaado laga yeelayo inta si aan colka la dhaqaajin ayaa horta laga tashan jiray oo wadajir loo go'aamin jiray ninka u noqonaya ammaanduulaha ama abbaanduulaha labadaba waa la yidhaahdaaye kaasoo badanaa loo dooran jiray dagaalyahan geesinimo iyo bitiba isku darsaday dagaalyahan in doora loo soo joogay colkii uu hormaraaba isaga oo guul iyo gabogabo la soo noqonaya ninka tilmaamahaas leh ayay majaraha colka u dhiibi jireen isaga ayay uga dambayn jireen go'aamada la xidhiidha goorta la dhaqaaqaayo halka la abbaaraayo iyo reeraha la gelaayo iyo wax alla wixii teelada iyo talada duulaanka ku saabsan colku mar waa soo guulaystaa marna isaga oo soo hungoobay oo soo guuldarraystay ayuu ku laabtaa halkii uu ka soo duulay marka uu guulaysan yahay waa marka degmadii uu ku duulay uu dul tago oo inta weerar ku qaado uu geelashooda horta soo marsado kadib markuu raggii dhaqay ee iska lahaa uu kaga adkaado colkaa guulaystay wuxuu ku dadaali jiray in sida ugu dhaqsaha badan uu geelaa ula cidgalo macnaheedu wuxuu yahay degmadii uu ka soo dhacay intii uu kala soo fogaan karo inuu kala soo fogaado haddii aanu sidaas yeelin wuxuu mar walbaba halis u yahay qayladii geela lahayd intay isa soo abaabulaan inay ka daba yimaadaan dabadeedna ay ka soo ritaan welibana ay rag ka laayaan si aan taasi u dhicinna wuxuu ammaanduuluhu ragga ka dhex qaban jiray qayb inta colweynaha dib uga hadha u jilib dhigta ciidan kasta oo geela soo dhicintiisa u soo gurmada waa ciidan aan tiro badnaynoo inta la hubo af soomaaliga saddex magac ku leh mar waa raacdareer mar kale waa heegan kor saddexaadna geedan ayay ku magacaabi jireen colkaas geela wataa markay is yidhaahdaan allaydhahe waa idiin xalaaloobay ayay gabagabo dhigi jireen macnaheedu wuxuu yahay markay aad ula soo fogaadaan maalmo idil cid ka daba timaadana ay waayaan ayay isa siin jireen kolkaas bay iyaguna nasan jireen geelana intay caydada ka daayaan ay u oggolaan jireen dhirta eebba baxshay inuu daaqo geelaas qaadka ahi wuxuu u dhexeeyaa oo iska leh colkii soo qaaday oo idil goobtaas uu ku gabagabaysan yahay ayay ku qaybsan jireen marka horese habeenka waa berigiisa la saanyan doono ayay waxay ka soo sooci jireen awr uu colku qasho waa neefafka hilibka ah ee halabada ama danabaha af soomaaliga lagu yidhaahdo habeenkaas oo idil buu colku ka durduuranayaa mudka iyo maydaqa koromadii la dhuul muday habeenkaasoo idil baa kuruska iyo jiirka la isku dhafay ay gaajada ku reebayaan habeenkaasoo idil baycaanaha haleeladana intay isa soo agdhigaan magawsi iyo qurquraba kaga haagaanoo markay dhalag dhacsadaanba ku noqonayaan tan iyo goor dambe waa u kaftan iyo xifaale dhacdooyin la xidhiidha dagaalkii geela lagu soo helay ayaa la is-xusuusinayaa waa la isximaalinayaa hebelow shalay sidaan waxyeelaayey ma arkaysid sidaan hebel faraska uga riday markhaati ma ka ahayd adigu waa baqday iyo anigu ma baqina adaa calalay hadalla caynkaasa oo gacal cun ah ayaa la isku tuurtuurayaa dabadeenna kortoogaha mooye cawaysin dambe baa inta daalkii ku soo baxo uu nin waliba gadi cad u dhacaa isaga oo gogol iyo barkintoona aan dan iyo daarad ka lahayn waagu korkuu beriyo ee lasoo kaakaco lana hamuuntirto ayay ka bannaan geela soo tubaan ragga nin waliba wuxuu sugayaa inta saamiga lagu dhufto in qaybta isaga ku soo aadda uu inta kale ka aqoonsado dabadeedna uu halkuu doono ula dhaqaaqo hase ahatee intaan hawshaa la guda gelin ayaa horta waxaa la meel marin jiray xeer maantaas oo kale ay soomaalidu ku dhaqmi jirtay mar walba oo geela xabbaadda ah qaybsigiisa la isu soo hor fadhiisto xeer aan la iska indhatiri jirin waa xeer ku saabsan dhowr nin oo ay u badan tahay colka meesha maraaya inay ku jiraan bulshaduna ay si gaara u tixgelin jirtay raggaas ayaa midkood walba waxaa lagu gunayn jiray tulud dheeraada taasoo aan lagu tirin jirin qof ahaan kol dhow saamiga uu geela kale ka qaadan doono waxaa raggaa ugu mudan loona horraysiiyaa ammaanduulaha waxaa loogu yeedhi jiray intuu geela dhex galo inuu ka soo qabsado hashii ama qaalintii uu la dhaco waxaa xigi jirtay hal indhood tulud lagu magacaabo oo la siin jiray geelaas hadda la qaybsanaayo ninkii soo arkay ee inuu degan yahay ragga u soo sheegay taladiisana lagu duulay waxaa xigi jiray laba halaadoo la kala siin jiray ninkii colka soo saaray ee inta xoolihiisa u qalay hilbaha kumbiskaah qalqalaha uga soo buuxiyey iyo intii ay duulaanka ahaayeen caanihii iyo biyihii ay wateen kii gaadiidkiisa ugu soo raray waxaa xigi jirtay hasha xirsixirka oo la siin jiray markii uu duulaayey wadaadkii colka u xirsixiray ee yaasiinka ku wareejiyey siday qabeenna geelaba isaga tuftiisa iyo karaamadiisa lagu soo helay waxaase intaasba ka xiisa badan maanse qorxoonina ay ku soo aroortay hasha gabayga oo maanseyahanka reeruhu uu iska lahaa dhowrkaas tuldood markii laga saaro ayay geela inta hadhay si siman u saanyan jireen qaybta uu nin waliba ka helaana tiradiisa guud iyo tirada colka ayay ku xidhayd geelaas colka soo qaaday oo keliya ayaa iska lahaa hase ahatee waxaa marmar dhici jirtay meesha wax lagu qaybsanaayo inuu isa soo taago nin ay colka hayb wadaagaan kaasoo markii la duulaayey ogaa asii wax ugu wacnaaba aan ragga raacine dib uga haray goobta ayuu isa soo taagi jiray isagoo hunguri ka hayo in geela meesha tuban wax uun laga siiyo markaas bay u diidi jireen markaas bay ku jeesjeesi jireen welibana ugu heesi jireen haweenka la jooga hoolaalow intaas hurudaa la soo helay dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduwa maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo